بsم اللh الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاaلمين والصلاaة والسلاaم عlى رasuuل اللahi slى الlaه عaليه وsلم amا baعd waxaa maanta madaxtooyada magaalada gaalkacyo lagu qabtay shir ballaaran oo uu shir guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf wasiirro badan ay joogeen maamulka gobolka mudug ay joogeen maamulka degmada gaalkacyo ay joogeen taliyayaasha ciidamada ee nabad sugidda iyo booliisku ay joogeen waxaa shirkaa looga hadlayey sidii loo dardargelin lahaa canshuurta ku waajibtay dadka reer galmudug gaar ahaan gobolka mudug degmada gaalkacyo ee arrintaas shirkaas wuxuu ku soo dhammaaday si guul ah waxaana laysku raacay in laga bilaabo canshuur ururin ballaaran oo baahsan oo meel kasta qusaysa ilaahay hadduu idmana waxaan rajaynaynaa shirkaas inuu noqdo mid lagu guulaystay oo canshuurta looga qaado dadka reer galmudug oo ay ku dhistaan dalkooda iyo danahooda u gaarka ah waxaa laysla soo qaaday in aan marnaba laga maarmi karin canshuur in la qaado canshuurtu waa waxa dalka lagu dhisto waa waxa ciidamada lagu dhiso waa waxa mushaaraadka lagu dhisto waxaa laysla gartay isla xisaabtan ballaaran oo meesha u koraysa iyo meesha u hoosaysa quseeya in la galo laysla xisaabtamo wasaaradda maaliyaddu canshuur ay bilowdo ayadana lagula xisaabtamo canshuurtaasi meesha ay ku dambayso iyo waxa lagu qabto guddiyaha la iska sii dhex qabtay rajo fiican baan ka leenahay ilaahay idankiisana waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysanno canshuur ururintaas waa looga hadlay arrimaha amnigaa laga bilaabay markii ugu horraysada sida aad ku aragtay warqadda ajandaha amnigaa laga bilaabay taliyayaashii kulugta ku shaqada lahay baa ka hadlay amniga in la sugo dabadeedna canshuurta la qaado hawshu isla bilaabato hadda amni daro kama jirto gobolkan kama jirto aadaa amnigiisu u wanaagsan yahay canshuurtana in la bilaabo amnigana lagu wado sidaasaa lagu heshiiyey